munaasabadan oo lagu xuseeyayaa kowda luulio oo ah markii ay gobolada koofureed ee dalkeena ay xurnimada ka qaateen gumaysigii talyaaniga sidoo kalena ah midooda gobolada waqooyi iyo koonfur islamarkaana si guud dalka soomaaliya looga taagay calanka buluuga si midaysan ayaa waxaa lagu qabtay xarunta aqalka madaxtooyada ee magaalada dhuusamareeb waxaana munaasabadan ka qeybgalay boqolaal shacabka caasimada ah iyo mas-uuliyiin ka tirsan dowlad goboleedka galmudug heerarkeeda kala duwan oo hogaaminayay madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor madaxweynaha galmudug ayaa khudbada dhinacyo badan taabanaysay oo inta badan diiradda saaraysay ahmiyadda maalinkan ka jeediyay xafladda waxaana ugu horeyn madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor oo ugu hambaliyeeyey bulshada soomaaliyeed meel waliba ay joogaan munaasabadan oo u sheegay in khuluubtooda ay ku weyn tahay isagoona ammaanay dadaalkii dhaqaaqa xorreeya doonka
mudanayaal iyo marweyn caaway waa habeen geyiga soomaaliyeed ku leh xasuus gaar ah waa habeen magaca jiritaanka dowladnimada iyo xornimada soomaaliya dhalay habeenku dhashay weeye lixdan iyo shan sano ka hor lixdan iyo shan sana laga joogo waa habeen taariikhda soomaalida habeenkii ugu weynaa ama waktigii ugu weynaa weeye halkan habeenkani mudnaanta uu leeyahay iyo miisaanka uu leeyahay hal abuuro soomaaliyeed ayaa murti iyo xigmad ku soo bandhigay habeenkan oo kale taas oo noqotay ma xigmad ku qoran qalbiyada ummadda soomaaliyeed meel ay joogtaba dhinaca kale madaxweynaha galmudug axmed cabdikaari qoorqoor ayaa ugu baaqay bulshada inay ilaalistaan midnimada iyo wadajirka waxa uuna ceeb ku tilmaamay in xilligan ay jiraan bulsho soomaaliyeed oo aan ku qanacsanayn in dalku mar kale u cagihiis isku taago midnimadana la ilaashado iyadoo intii laga badan yahay laga hanti badan yahay laga aqoon badan yahayna caawa waxaa la joogaa inay dad soomaaliyeed ku qancilo ay yihiin midnimadeenna wax wada qabsigeenna iyo wada jirkeenna runtii waa nasiib darro oo aan aan la gaari karin dadkii habeenkaas aqoonta iyo sidaas ka ahaana ama tiradoodu intaa laintaa ka yareydna ama wax walba uga hooseeyey bulshada soomaaliyeed oo maanta joogta na waxay isugu yimaadeen hammi iyo han sare oo ay lahaayeen iyagoo aan gorgortan iyo dood midna aan kala qabin wax kastoo jirana ka doorbidayay midnimada wadajirka iyo wax wada qabsiga mudasana ubaahanta ee u baahneed ee u baahan tahay weli munaasibadda kooda luuliya ayaa lagu qabtaa sanad waliba guud ahaan magaalooyinka waaweyn ee dalka iyadoona sanad waliba ay madaxdu ugu baaqaan bulshada adkaynta midnimada